kureed markii uu sugubday iskuulka hanaanada qoton weyn ee degmada sabawanaag ee gobolka murudijeeh iyo weliba hay-addan diyaargarowga afooyinkaiyo keydka raashinka somalilan iyo deersiday gurmad degdeg oo deegashalduunge deegdungoon iska jaartii raashin iyo alaabkala iyo weliba mas-uuliyiinta degmada sabawanaag ka wareejiyey isku duwaha hay-addan diyaargarowga aafooyinkiyo keedka raashinka ee gobolka murudijeeh cabdixakiin ali ige waxaanu soo gaadhsiinay guud ahaan degmada sawanaag gaar ahaan dugsiga qoton weyne oo aanu shalay toole ku nimid qiimeyn iyo kormeer si aan usoo ogaano xaaladda dhabtee dugsiga soo gaadhay iyo khasaaraha jira iyadoonu runtii u kuurgalnay oonu indhahayga kusoo aragnay oonu qiimeyntaas sameynay waraysina la yeelanay maamulkii dugsiga degmadii iyo ardayda laftigoogii runtii khasaare baaxadle ayaa dugsiga soo gaadhay hadday noqoto dhismihii hadday noqoto agabkii waxbarasho hadday noqoto keydkii cuntada markaan isku noqonnay ka xukuumad ahaan maadaama hay-adda maareynta afooyinka keydka raashinka qaranku ay uga wakiil tahay guud ahaan xogoto dhibaatooyinka hadday noqoto musiibo dabiiciyo middeed sameeyana dadkeena u gargaarto ay u gurmato ay wax la qabato waxaanu markiiba go'aansanay inaan noqonno cidda ugu horreysa ee dadkeena iyo ardayda iyo dugsiga wax gaadhsiiya runtii waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha hay-adda maareynta afooyinka mudane faysal cali sheekh maxamed oo siyaasaddiisa koowaad ay tahay sidii dadkeenna dhibaatadu saamayso markiiba loo gaari lahaa wixii lahayana loo gaadhsiin lahaa runtii sharaf weyn bay noo tahay inaanu shalay u nimid maantana aanu deeq sidno deeqdaasoo runtii aan isleenahay wax weyn ayaa ardayda u tari doontaa iyo guud ahaan dugsiga deeqdaasoo runtii iskugu jirta raashin ay isticmaali karaan muddo badan oo runtii aad u badan iyo weelkii bustayaashii bicihii iyo buugtii ay wax ku dhigan lahaayeen oo ka gubtay markaa dhammaan aad baan u mahadnaqaya cid kastoo ka qayb qaadato ugu horeeya guddoomiyaha degmadu maamulaha dugsiga hanaanada yaalka ee qoton weyn iyo odayaalka deegaanka ayaan kuma hadnagay hay-addan diyaargarowga afooyinkiiyo keedka raashinka somalilan deeqdan iyo deersiyan dugsiga dugsiga hoyga oo dhanka qotonka weyn runtii waxaa maanta waxa weeyaan runtii gurmadda soo gaarsiiyey hay-adda musiibooyinka qaranka oo runtii waxa weeyaan agab iyo waxa weeyaan iyo raashin fara badan oon aad ugu baahnay runtii waxa weeyaan soo gaarsiiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii waxa weeyaan waa waxay ahayd deg deg runtii shalay galabna wayna soo booqdeen aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye hay-adda musiibooyinka qaranka waxa weeyaan ka hortagga musiibooyinka hay-adda nadfool oo iyadana soo gaarsiisay qalabkii hadday raashin tahay iyo hadday bastayaal tahay iyo hadday tahay maacuunkii wax lagu cunayay intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinaa aad baa u mahadsantihiin waxaa kaloonu ugu baaqaynaa dadka cid kasta oo waxna soo gaarsiisa baa ugu mahadnaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa in dadku ay u soo gurmadaan boodarkaa gurmatay ee carruurtii iyo dhismihii alaabtii maxaanku rahdaa wax lagu cunaya wixiiba ay gudoomiyaha degmada sabawanaag ee gobolka maroodijeeh khadar saciid nuur iyo sidoo kale nishii ku hadli deeqdan la diirsii dugsiga qaton weyn ee degmada sabawanaag
waxaa gubtay uun agabkii ardayda dhismihii muxuu ahaa furaashyadii bastayaashii qalabkoodii ayaa meesha ku gubtay laakiin wax arwaax ahoo dadka cid wax ku noqotay ma jirtaas waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ka guddoonnay hay-adda nadford waana uga mahad celinaa hay-adda guddoomiyaha ka yahay faysal cali sheekh iyo faysal cali sheekh iyo shaqaalaha hay-addaba iyo cabdixakiim oo sayidka noogu yimi khayralaasiiyo dhammaantoodba uga mahad celinaa